أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kataabel khabaari ayaa maanta baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar dhabagal ah oo maleeshiyaad riddada ka tirsan loogu dhigay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxdii riddada soomaaliya jab iyo fashil ay kala kulantay duulaankii ay ku soo qaaday deegaano ka tirsan wilaayaadka dhaca bartamaha dalka soomaaliya beeralayda degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa bilaabay tacabka beerahooda kadib markii uu xurtay roobabkii xilliga guga dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda muxaarada ee faano ayaa ka socda waqooyiga dalkaasi xilli ay ka sii darayso colaadda ka jirta dalkaas kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijisay in la maasuqmaasuqay saadkii dowladda silbiyadda maraykanka siin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada danab wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taayib ah oo ka soo baxay safka cadowga allah roob xoggan ayaa ka da'ay wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyadoo biyo xidhid laga sameeyey magaalada jilib haweenka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmadaas maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa gurmad daawo ah gaarsiiyey dad uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka kuwaasoo ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jamaame
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka shawaal kun afar boqol shan iyo fartanka qodobadii warka dowrnimo ugu doorkaroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabel akhbaari ayaa maanta baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar dhabagal ah oo maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan loogu dhigay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose walaalka xasan cabdiraxmaan abo xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya
itus oo itaabsiya waa astaanta lagu yaqaana kanaalka muuqaal aragga kataib al khibaariya waxaana uu maanta baahiya weerar dhabagal ah oo loo dhigay maleeshiyaadka murtadiinta ee dabarilifka u ah cadowga kusoo duulay shareecada raxmaanka waxaa fiidiyowgan kasoo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo kamiin kaga jira wadada isku xirta deegaanka buufow iyo degmada jannaale ee wilaayada shabeellaha hoose halkaasoo ay qudha kaga jareen laba askari oo ka tirsanaa murtadiinta watayna mootada loo yaqaana labalugaalayda
faa'iidaystay dowro diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmadaas maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa gurmad daawo ah gaarsiiyey dad uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka kuwaasoo ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jamaame بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka shawaal kun afar boqol shan iyo fartanka qodobadii warka dowrnimo ugu doorkaroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabel akhbaari ayaa maanta baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar dhabagal ah oo maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan loogu dhigay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose walaalka xasan cabdiraxmaan abo xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya
itus oo itaabsiya waa astaanta lagu yaqaana kanaalka muuqaal aragga kataib al khibaariya waxaana uu maanta baahiya weerar dhabagal ah oo loo dhigay maleeshiyaadka murtadiinta ee dabarilifka u ah cadowga kusoo duulay shareecada raxmaanka waxaa fiidiyowgan kasoo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo kamiin kaga jira wadada isku xirta deegaanka buufow iyo degmada jannaale ee wilaayada shabeellaha hoose halkaasoo ay qudha kaga jareen laba askari oo ka tirsanaa murtadiinta watayna mootada loo yaqaana labalugaalayda laamiga dheer ee isku xidha buufow iyo janaale ayaa la waramay dadka maleeshiyaadka murtadiinta ee ku baxay gacanta geesyada islaamka waxaana filinkan kooban kasoo muuqanaya qanimadii laga furtay murtadiinta halaagsantay oo isugu jira hubkii iyo gaadiidkii loo yaqaanay mootada ee ay wateen
صراعا للوغى هبوا إذا نادت لها لبوا فلا خوف ولا إج cadowga waxaa wadnaqabad ku noqday marka laga tago dagaalada lagu xasuuqaya ee ka holcaya bariga afrika muuqaalada uu baahinaya kanaalka kataib al khibaariya oo ka tarjumaya xaqiiqda taalla furumaha holacaya baaruudda ee ay ku hardamayaan libaaxyada islaamka iyo gaalada asalka ah oo hormuud ay u yihiin maleeshiyaad diintooda ku iibsaday shilimaad yar oo adduunyo ah mahadsanid abuu xasaan mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxdii ridada soomaaliya jab iyo fashil kala kulantay duulaankii ay ku soo qaaday deegaano ka tirsan wilaayaadka dhac bartamaha dalka soomaaliya sida uu warbixintan inoogu hayo cali aadan cabdulaahi caliyare murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta ridada ayaa qiray in kooxda ridada ay ku jabtay dagaalkii ashaadalo dirinimo ay kusoo qaaday deegaanada wilaayaadka islaamiga ee dhaca bartamaha soomaaliya murtadkan ayaa sababaha keenay jabkooda waxa uu ku sheegay dhowr qodob waxaana ka mid ah in dagaalka ay galeen qorshe la-aan iyo in maleeshiyaadkooda furimaha lagu geeyey si habqan ah welina uu sidaas dagaalku ku socdo
istraatijigii dagaalka iyo qaabkii dagaalka loo dhigi lahaa annagoona diyaar u ahayn ilan dagaal wuxuu u baahan yahay qorshuu u baahan yahay istraatiijiyada u baahan yahay logistigu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay doctrine caqiido lagu dagaalamo dadkan ay u dhintaan lagu dagaalamo u baahan yahay command controlkiisii in layagaleelo u baahan yahay oo la dhiso ciidan command controlkoodii la dhiso si ay u kala sareeyaan iyo qaabkii u xiriirayaan communicationkii u baahan yahay mobilizationkii tacbiadii ama dadkii in la abaabulo u baahan yahay dagaal wax sahlan ma aha marka inaan si habqana ku galnay yaa soo baxday runtii markii dambe oo guulihii aan degdega ku xaqiijinay in la hay waayey yaa soo baxday meeshii marka la rabay in critical review la sameeyo oo muraajaco oo dib u eegis maxaa qaldan la sameeyo qiimeyntaasna ma aysan imaanin cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ku eedeeyey murtad xasan sheekh maxamuud inuu ciidanka hoggaan uga dhigay shakhsiyaad aan wax khibrada lahayn sidoo kalena uu kala furfuray nidaamka ridada taasna ay soo dedejisay cimri gaabadka ku yimid xamladii ashaadalo dirnimo ay kusoo qaadeen wilayaadka islaamiga oo wixii waxay iska noqdeen lud qofaan jeclahay iyo heblowa ii dhow iyo maalan wasaaradda difaac oo kale waxaa laga rabaa waxaasoo howla inay qabato operationkii ayada inay balaankiisii qorshihiisii dejiso istraatiijiyadii dejiso beeshii caalamka oo saboortka laga rabay mobilize garayso oo wixii laga raadi lahay la raadiyo qofka marka wasaaraddaas oo kale joogayo qof technically karti u leh farsamo ahaan political calout leh oo dadka dadka qof ay usoo istaagayaan ah adduunkiina engage garay karo beeshii caalamka la hadli karo in laga dhigo taliyayaashii saas oo kale hadda dhallinyaradan hadda baxday kulligood kale cid bedelaysa ma leh kaadir loo diyaariyay inuu bedelo ma jiro howlahan oo kalena maadaama geeri iyo nolol ay yihiin waa inay merid ku dhisnaadaan merid maxaa waaye mutaysi yaa mudan howshan inay ku dhisnaato yaan jeclahay yaa ii dhow iyo yaa waxaan dhegtayda ay u raaxaynaysa keliya dee wax macnaha malaha marka aniga walwal weynaan ka qabaa runtii sida hadda xaaladda ciidanka ay tahay walwal weynaan ka qabaa duruufta ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed walwal weynaan ka qabaa saraakiishii hogaamilaha dagaalka inaanan la haynin marka dee waa inuu fahmaa in uu dalkii iyo midnimadii iyo dalkii wadahayntiisiina aysan gacan ku jirin argixisadiina ay xoogeysanayso oo ciidankeenina tabar weyn uusan lahayn marka ani meeshaas halis weyna iga muuqata kadib markii ay ku fashilmeen duulaankii ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga in badan oo ka mid ah ciidankoodana lagu laayay furimaha dagaalka ayay hadda bilaabeen madaxda iyo siyaasiyiinta murtadiinta inay isku tuurtuuraan eedeymo ku saabsan guuldarada dagaalka waad mahadsantahay caliyare beeraleyda degmada tiglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa bilaabay tacabka beerahooda kadib markii uu cuurtay roobabka xilliga goga haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa cabdiqaadir maxamed rabbaani halkan waa dhulka beeraha ee saaran afaafka hore ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool waa xilli barko oo aan booqday halkaas anigoo kula soo kulmay qaar ka mid a beeraleyda magaalada oo ku guda jira tacabka beerahooda waxaan la soo baxay mikrofoonkayga aniga oo waraysi ku bilaabay beeraleydii aan halkaas kula soo kulmay aadan xasan maxamed aadan geega meeluu may kaga wadaatay beer abuur beer abuura ka jirta haa haye ee, may abuuraas misige iyo misige iyo digir iyo galley iyo sansanta iyo waxaasa abuure maasha allah marka ee, saaka meeqa saac soo gasha shaqada Ee, toban iyo laba saac iyo bar markay ahayd maasha allah haye marka goormaa rajeynaysaa inay shaqada kaa dhamaato ilaa shan saac ilaa shan saac Haa.
maasha mar kalmaa lagu soo laabanaya mise waqtigaas ku egtaha waqtidaas lay ku egdahay ha haddana beryaa loo soo laabanaya beri haddana beri leewa haddana asalaamu calaykum maama fayte halkaa boostame haye geega may ka wadaatay Berauron, beer abuura ka jirte may abuuraase badar, ha badarka maayu magaashe badar kuwa, Ha, shamuri waay, shamuuriya la abuura miya meeqa sana adi hawshan aa qabanayso oo abuurayse aniga waa, Mhm.
halba, marbadan, wax badan miya ah, maasha allah rajo fayli jirtame ha, rajifo, maasha allah maasha allah koox kale ayaan u tegayaa oo meel markaa nus kilomitr oo kale qiyaastii igaga muuqanaysa Eh, iyaguna waxaan ka wareysan doonaa sida markaa ay u abuurayaan beeraha iyo dalagyada eh, noocyadiisa kala duwan ee ay rajeynayaan inay markaa beertaan Eh, waxaa xusid mudan in badan oo ka mid ah eh, ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaro badan oo badaha ku le-anaya in ay markaa ku andacoonayaan in waddanka aanu oolin wax shaqo ahaba yaraatee laakiin eh, eh, soomaaliya oo boqolkiiba toddobaatan lagu sheego dhulbeereed inuu yahay oo wax kasta lagu beeran karo Eh, haddana in ay badaha ku qarqoomaan iyagoo hunguridoon ah eh, waa arrin la dhihi karo nasiib darro marka insha allah kooxdan dhallinyarada ah ee xoogooda maalaya beerahooda ka shaqaysanaya yaan iyana la kulmaynaa waxaanu ka wareysan doonaa shaqada ay markaa ku guda jiraan iyo rajadooda mustaqbalka dhow waxa ay tahay insha allah Eh, marka hore magacaaga igu bilow bismillah cumar xasan ibraahim haye cumar eh, shaqadii beeraha ayaad ku dhex jirtaa maanta maxaa qabanaysaa si wanaagsan beeraha abuurahay haye
waaba ku daaynaba maaha heligii hore macnaha roobka intiin kuhayno ku hore la abuuro jari Ah, ilaahay udradiis macnaha roobkii hanii mari beero balkiyaalanga roobkii nii korkooy hadda macnaha weli ku guda jirna waaya marka eh, ka waran eh, beerihii biyo ma galeen haa nacam nacam safayleen dherigeeng abway gala waaysan saddex salayba la galaay eraabti maamay gala koroob waa gartay waxaan ku weydiinaya marka hadda maxaad beeraysaan oo abuuraysaan misge geley digir waaya sanadkii hadda ka waran eh, roobkii da-ay oo aad ka faaidaysateen maxaa idiin baxay misge bati geley bati hadba si macnaha eh, dadka anshal sareeyan ya macnaha oo anshal karti badanyihin ambaasa dadko mayba ambahe haaf dadko loora ambahi Eh, ada dadaalkaasii kiirinyalayo gabagabadiina biyo sacabadaada yaa looga ombaxaa ninaan wax beeranna baahi kama baxo cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga al'andalus degmada tieglow xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool mahadsanid rabani dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda maxaarada fano ayaa ka socda waqooyiga dalkaas xilli ay sii xumaatay colaadda ka jirta dalkaasi tafaasiisha warkan waxaa haya cabdiqaani maxamed wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in isku hor imaadyo hubaysan ay weli ka socdaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka amxaarada ugu yaraan lix ruux oo ay ku jiraan saraakiil booliis ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraxyo loo adeegsaday gantaalo kuwaas oo ka dhacay magaalada bahardaar ee caasimadda ismaamulka amxaara dhinaca kale jabhadda hubaysan ee oramada awal eh ayaa gaashaanka u daruurtay soo jeedin uga timid dowladda itoobiya oo ahaa in dib loo sii ambaqaado wadahadaladii nabadda war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska siyaasadda jabhadda awale ayaa lagu sheegay in haba yaraatee wax wadahadallo ah aysan la geli doonin xukuumadda abiy axmed mas-uuliyiin ku sugan adis ababa ayaa warbaahinta u sheegay in guddiga amniga qaranka itoobiya uu hogaanka kooxda awale u diray fariin uu wadahadal ku codsanayo balse aan si toos ah looga soo jawaabin dabayaaqadii sanadii labada kun saddex iyo labaatanka ayay fashilmeen wadahadallo uu heerkoodu sarreeyey kadib markii ay owl ee miiska wadahadalka keentay shuruudo adag oo ay diiday dowladda itoobiya mahadsanid cabdiqaani kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijisay in la musuq maasuqay zaadkii dowladda silibiyadda maraykanka siin jirtay maliishaadka murtasaqada danab haddaba warbixinta warkan waxaa haya marwaan maxamed xilli uu sii xoogaystay musuq maasuq ka dhex taagan murtadiinta kooxda riddada soomaaliya ayaa qirtay in la musuq maasuqay zaadkii maleeshiyaadka riddada danaba kadib tallaabadii uu maraykanka ugu goostay loojistikada war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga riddada ayaa lagu sheegay inay jiraan falal xatooyo iyo musuq maasuq ah oo lagu sameeyey shidaalkii iyo zaadkii maraykanka uu siiyey cadooshoodushaqaystayaasha hoostaga iyagoo maraykanka ka rajeynaya inuu dib ugu soo fasaxo kaalmadaasi ayay kooxda riddada ku calaacashay inay qaadi doonto tallaabooyin ay ugu hortegayso arrintaas dowladda maraykanka ayaa ugu hanjabtay nidaamka xasan shiikha inay qaadi doonto tallaabooyin kale oo dheeraad ah haddii ay sii socoto falalka xatooyada ah ee suuqyada muqdisho loogu iibsaday saadkii maleeshiyaadka baangaraafta ma ahan markii ugu horreysay oo arrin noocan oo kale ah ay kooxda riddada soomaaliya ku dhaqaaqdo balse waxaa sii kordhaya musuqmaasuq baasan ee ka dhex jira kooxda riddada kaasoo gaaray meeshii ugu sarreysay waad mahadsantahay marwaan wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida uu ku warramayo yaasir maxmed yaasiin cabdi xuseen gure waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isagoo taayib ah lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe askarigani taayibka ah ayaa ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka uganda wuxuuna kadib askarigani qayb ka noqday maleeshiyaadkii murtadiinta ee kusoo duulay deegaanada bacadweyne iyo camaara ee dhaca koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee mudug kuwaasi oo ugu dambeyn allaha fadligii mujaahidiintu ay guuldarro xoogan dhabarka u saariyeen markii toobada loo qabtay kadib ayaa wuxuu askarigani warbaahintii islaamiga ah uga warbixiyey qaabkii ugu biiray murtadiinta muddadii uu la shaqaynayay iyo sababta keentay inuu kasoo baxo safka cadowga allah iskuna soo dhiibo mujaahidiinta yaasiin cabdixuseen kure jawara ka raacay uganda macalimno ugandes iyo macalimno imaaradan tababaran tababar militarian ugu tababaran oo dhahay dalkaana joogisi kabacda bixisin shan bilood joogisi kabacda bixisin soomaaliya nicilan oo dhahay anala qaaday soomaaliya nala geeyey xardamaayo saddex asbuuc aa joognay xardamaayo saddex asbuuc markaa joognay kabacda qoryo nala keenay qoryaa nala siiyey waa nala qudbay baa islaamiinkaa baxnay galmudug kalaan burcaan shaqo badan meesha ka qabanay haddana waa ka gurinay camaari iyo bacajin haddana lagu dejiyey camaari bacajin iska jognay marka dambe anigu fasaxa idinka soo siiyey fasaxaa kusoo baxay qoryihiyaa noola reebay wixii rasaas dhan reebay sidii kusoo baxay anigu sila imaada usila baa hor kusoo raacay xamar imaada hooyadii yaabee sokor ku dhacay akhayliyay sidaasa ugu soo tagay hooyadii aabeega ku doonay deen sokor saas ku kacday sidaasa ugu soo baxay asaad arkan iyo lacag la-aan iyo waxaa ku la-ay iyo raashin la-aan
askarigani taayibka ah ayaa qayb ka ah firxadka askarta taayibiinta ah ee kasoo firxanaya xeryaha maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey askarta taayibiinta ah ay si raxraxan ah usoo gaarayeen maamulada wilaayaadkii islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mahadsanid yaasir roob xogan ayaa ka da-ay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoo biyobixin laga sameeyey magaalada jilib cismaan axmed ubow ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay roobab xooggan ayaa ka da-ay degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaasoo saacada badan socday degmooyinka jilib bu-aale iyo saakow ayaana ahaa meelaha uu saacadaha badan roobka socday islamarkaana u xiray isu socodka safarka degmooyinka degmada jilib waxa ay ka mid tahay meelaha uu saacadaha badan roobka da-ayay waxaana meelaha qaar ee magaalada lagu arkayey biyo fadhiyo kala xiray isu socodka xaafadaha maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa sameeyey biyobixin ay ka qayb qaadanayeen shaqaalo ay ka mid ahaayeen qaybta fayadhoorka iyo xoogsatada degmada jilib warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa kormeertay goobaha ay ka socdeen biyobixinta xaafadaha magaalada waxaana ay wareysatay gudiyada xaafadaha oo ka qayb qaadanayay biyobixinta roobka wuxuu ahaa roob mahiigaana alxamdulilaahi rabbialcaalamiin guryo qaar ka mid ah waxaaay waa laga baxay oo biyihii roobkaa galay oo daadaad culus ah oo mahiigaana annaguna guddigii xaafaddan ka mid ahay waxaa waaye dadaal dheerna waan ku jirnaa biyihii waan sii saaraynaa dhinaca nambar afaran hadeertaan aan ka soo jirnayoo ilaa i nambar lix meesha oo bundalabaad dadaal dheer baan ku jirnaa biyihii way sii socdaan shaqaalihii faydhoorka iyo waaligii degmada looma kala harin alxamdulilaah xaafadaha qaar ka mid ah sida waaberi iyo kanaalada soo mara xaafadda nasruddiin shaqo wacan baa ku socota alxamdulilaahi rabbialcaalamiin dadka qaar waxaa guryahoodii la tacaalaynaa biyihii inaan ka saarno waan ku dadaalaynaa biyaha waxaa u samaynay meelo badan ay ka baxaan saddex meelood wadadan huunbay biyaha ku baxa oo godonka aado wadadan masaajidka bacweynaha marto
maamulka degmada jilib oo adeegsanayay shaqaalo badan ayaa magaalada biyaha ka saaray waxaana la gaarsiiyey ilaa iyo afar kilomitir oo bannaanka magaalada ah intii ay shaqada socotay ayaan booqannay halka loo yaqaano lambar afar oo ah bannaanka magaalada halkaas oo ay ka socotay shaqada ugu badan ee biyaha magaalada loogu saarayey waxaana halkaasi ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada iyo dadyow kale oo ka qayb qaadanayay biyobixinta
lambar afar hooshii waa la wadaa qof kastaa ka qayb waaligii aa nala jooga iyo maamulkii hadda idaacaddana waraysanayso maasha allah alxamdulilah meelo badanoo looga talagalay biyaha inay maraan yaa hadda loo baneeyey weliba waxay u socdaan si xowli ah haye ee waxaad ka mid tahay shaqaalaha halkan ka shaqaynaya bal shaqadan iyo waxaad noo sharaxdaa biyahan meelaha ay kanaalada ay biyaha maraan ee laga soo saaray horta waxay ka mid tahay meesha hadda annaga aan ka bilownay magaalada inaan ka shaqayno buundooyinka afkooda inaan bixino annaga waxaan ka mid nahay raggii kanaalada qodaay ayaan ka mid nahay oo bixinay mar walba u taagan aan nahay marka biyahan roobkan weligeena wax annaga aan aragnay ma aha tan kalena biyaha waxay ka imaadaan xaafadaha sida nasrudiin iyo xuneen iyo isgoosgalgal kanaalada ay soo maraan ay waxay iskugu imaadaan buundida la yidhaahdo buundi qalajiska godka ku yaala kanaalka meeshay iskugu imaadaan kadib ay soo gediyaan waxayna soo maraan masaajid carabta ay soo maraan waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo aan la xidhiiray ayaan weydiiyey haddii ay jiraan waxyeello nafeed oo ka dhalatay roobabka baaxadda leh ee ka da'ay wilaayada wuxuu ii sheegay inaysan jirin waxa khasaare dhimasho ah ayna wadaan ka shaqaynta kanaalada biyaha ka bixinaya magaalooyinka maadaama la guda galay roobabka guga oo si weyn ugu bilowday guud ahaanba gobollada dalka soomaaliya mahadsanid walaalka dhuubow haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowladdiiniha oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmadaasi cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray inta badan haweenka ku dhaqan degmada kuwaasoo isaga kala yimid dhammaan xaafadaha magaalada waxaana muddadii ay dowradu socotay ay qaateen duruus kala gedisan oo muhiim u ah gabadha muslimadda ah dowradan ayaa ka qabsoontay hoolka khadiija bintu khuweylid waxaana loogu magacdaray safiya binti cabdimutalib alle raalli ha ka wada noqdee islamarkaana shicaar looga dhigay waqul rabbi sidnii cilmaa waxayna ku qaateen ciwaano kala duwan iyo muxaadaraad ka hadlaya waxaa looga baahan yahay hooyada muslimadda ah si ay u soo saarto jiil ku hagaagsan diintooda iyo dhaqankooda munaasabadii gebagabada waxaa kelimad dardaarana ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah isagoo si gaara ula dardaarmay haweenkii muslimaadka ee dowladdaasi diiniga ah loo soo xiray kow maxaa lagaa rabaa aliimaanu uma alikhlaasu uma alyaqiinu uma altaqwa uma altawxiid uma alakhlaaq alxasana imisaan kuu sheegay lixdaas taarget ka dhigo iimaan alyaqiin alikhlaas altawxiid kadib altaqwa inta adoo haysta alakhlaaq eh alxasana alطayiba akhlaaqda wanaagsan oo ayibka yani maxay tahay inaad dad kula dhaqanto si wanaagsan dadka kula dhaqanto aan si xun kula dhaqmin oo sidaad jecesha adi in lagula dhaqmo dadka kula dhaqanto in sha allahu tacaala waa guulaysanaysaa markaa gabaray mayla fahamtay waad guulaysanaysaa waad liibaanaysaa gabadha dowrkeedu wakaa weeye dowradan ayaa qayb ka ah dowraad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana dhowaan sidan oo kale dowra diiniga loogu soo xiray ganacsatada ragga ah ee ku dhaqan degmada bu'aale mahadsanid bukhaari ugu dambayntii maktabka caafimaadka wilaayada jubbada hoose ayaa gurmad daawo ah gaarsiiyey dad uu soo ritay cudurka shuwanbiyoodka kuwaasoo ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jamaame walaalka bashiir muxidiin waayman ayaa faahfaahinta warkan inoo haya cudurkan oo si isku mid ah u saameeyey carruurii ciroole ayaa si weyn looga dareemay saameyntiisa deegaanka buula farxaan oo qiyaastii toddoba kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose howlwadeeno ka socday maktabka caafimaadka wilaayadan ayaa gurmad daawaah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaankani si gaar ah dadka uu haleelay cudurka shuwanbiyoodka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa gaartay deegaanka buulafarxaan iyadoo la kulantay ehelka dadkii la gaarsiiyey deeqdaasi dawada ah cabdiqaadir shimaaqa xasan tuulada buulafarxaan degmada jamaama gobolka jubbada hoose labay ahaayeen hal wiil iyo hal gabar maantana maasha allah maasha allah baan leenahay aruurta horta kowga hore wiilka oo aa ku bilaabatay shugun buu ku bilaabay shugunka isagoo ku socdo markan damba mataq buu uu ku xijiyey wilaayadda islaamiga noo imaaday oo takhaatiir ku socdaan markii noo imaadeen daawooyin bay siiyeen ilmaha shalayna ay ku xijiyeen haddina faleebooyin iyo daawooyin kale bay siiyeen maantan haddina lagu daray alxamdulilah alxamdulilah maasha allah baan leeyahay shalay bay ku ekeed shalay shukunkii waa ka istaagtay alxamdulilah aniga raxma salaad muuyaa lidhahaa meesha aad joogno tuulada tuulada buulfarahaanaan joognaa unugu daacuud abduqaadir jimaaga iga xanuunsan marka hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin gurmud baan helnay gargaar baan helnay ilaahay baan ka maxadinay alxamdu alshukri ilmaha hadda waa noo roonyahay dhibdaranaanka way ka roonyahay alxamdulilah ilaahay baan ku shukrineynaa ilaahay baan ku maxadineynaa muga way way fiican yahay gurmud baan helnay shalay daawaan haynay maantana daawaana loo keenay degmada buulfarahaanaan joognaa waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka deegaanka buula farxaan ayaa aada u soo dhoweeyey howlwadeennada ka socday maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee soo gaaray deegaankooda gurmadkana la soo gaaray dadkii la xanuunsanaa cudurka kalooraha ama shuunbiyoodka waxaa noo soo gurmuday wilaayada islaamiga waxaan joognaa oo meesha oo dadka cudurka kalooraha soo ritay meeshii aan jooga alxamdulilah wilaayada islaamiga waa noo soo gurmuday daaway noo keeneen daawadii aan laga shaqeeyaa dadka dhan maaragtayo daawadii aa la duray alxamdulilaahi waxaan alla ka baryaynaa oo wilaayada dhan maarata inay alla noo baryaan cudurkan oo muslimiinta ha ka qaado alxamdulilah maasha allah maasha allah si noo soo gurmuday si wanaagsan baana loo soo gurmuday alxamdulilaahi maarata wilaayada islaamiga si wanaagsan ay noo soo gurmuday anoo ka hadlaya deegaanka buulo farxaan waxaan ka mid ahay odayaasha tuulada buulo farxaan wilaayadan ugu qaylila dhaansanay sida ugu dhaqsiyaha badan baa naloogu soo gurmaday marka gurmadkaas aad iyo aad baan ugu mahadina ilaahi subxaana wa tacaala aan ku mahadinaynaa gurmadkaas oo sida ugu dhaqsiyaha badan oo naloogu soo gurmaday maktabka caafimaadka uu nagu soo gurmaday marka waa sida uu ilaahay yidhaha wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu macnaha waa muslimiinta iyagaa isu walaalo ah marka ayaga ayaa isu gurmada marka gurmadkaas aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadinaa uma wilaayada xanuunkan uu saameeyey dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaankan ayaa imaanaya iyadoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo si weyn uga da'ayay rabab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada waad mahadsantahay walaalka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dahornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu